جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim warka madaxdiisii ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay saldhigga saliibiyiinta maraykanka ee belidoogle ee wilaayada shabeellada hoose weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mida wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose ku dhowaad boqol askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya boob xooggan ay ku heyso shacabka magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo ka mida beelaha dega wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaas
جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subax arbaca taariikhda hijriga waa labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay saldhigga saliibiyiinta maraykanka ee bilidoogle ee wilaayada shabeellada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan weeraro kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allaah oo ka dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka bakool iyo jubbada hoose iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan goordhow ka wareysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jasaaka allahu kheyran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri allah fadligiisa ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay habeenkii xalin madaafiic ku garaaceen saldhigga saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta baanka nafta ee beledogle madaafiicdan ayaa allah fadligiisa ku wada dhacay gudaha saldhigga beledogle waxaana jirto madaafiicda si aad looga maqliyay deegaana ka fafog beledogle warar hoose waxay xaqiijinayaan in madaafiicdan xalin mujaahidiintu ay ku garaaceen saldhigga beledogle uu sababay khasaare kala duwan oo gaartay saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta toddobaadii kor ayayd walaalka abu xasaan markii sidoo kale ciidamada mujaahidiintu madaafiic ay ku garaaceen saldhigga beledogle iyadoona allah fadligiisa madaafiicdaasi ay sababtay bakti dhaawac iyo sidoo kale burbur hantideed oo soo gaartay saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta dhanka kale wilaayada bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada xudur oo kamid a goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bokool dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay shalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta deegaanka buula xaaji oo kamid a deegaanada dhaca duulaadka magaalada kismaayo waxaana madaafiicdaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka hiiraan dagaalo udhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa shalay waxay ka dhaceen deegaan dhaca inta udhexeysa degmada buliburte iyo deegaanka halgan iyadoona allah fadligiisa dagaalkaasi khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta dhanka shabeelle dhexe dagaala u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sidoo kale waxay shalay ka dhaceen duulaadka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeelle dhexe iyadoona sidoo kale cadowga allah khasaa'ir lagu gaarsiiyey dagaalkaas todobaadii u dambeeyey allah fadligiisa waxaa wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka dhacay howlgalla kala duwan oo si baan lagu xasuuqiyay cadowga allah iyadoona allah fadligiisa howlgalladaasi khasaa'ir culus lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta wajihaadakum wabaarak waad mahadsan tahay maxamuud ku dhowaad boqol askari oo itoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuusheyba faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa dagaalada culus ee ka soconaya gudaha dalka itoobiya gaar ahaan gobolka amxaarada maleeshiyaadka jabhadda fano ee kacdoonka militari kula jirta dowladda federaalka xabashada itoobiya ayaa guulo ka sheegtay dagaallo culus oo shalay iyo maalmihii lasoo dhaafayba ka dhacayay deegaano ku teedsanaa aagga dagaalada iyo rabshadaha hubaysan ee caanka ku ah bariga gojam fano waxay sheegtay in maleeshiyaadkoodu guulo la taaban karo ay ka soo hooyeen dagaallo culus oo shalay ka dhacay agaarka dibri markoos ee dhaca bariga gojob halka oo ay sheegeen in jubli xadle ay ku gaarsiiyeen ciidamada militariga dowladda xabashada etoobiya in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa militariga ayay maleeshiyaadka jabhadda maxaaradu sheegeen inay ku dileen dagaaladii cuslaa ee ka dhacay agagaarka debermarkos dagaalka xooggiisa ayaana ka dhacay bannaanka magaaladaasi dhanka kale dagaal culus ayaa shalay ka qarxay waddada ee labo ee u dhexaysa magaalooyinka wichile iyo disai ee ismaamulka amhara halkaas oo kumnaan askar oo ka tirsan ciidamada kufaarta etoobiya la geeyey si ay u ciribtiraan maleeshiyaadka maxaarada faahfaahin rasmi ah lagama helin dagaaladii shalay ka dhacay waddada ee labo balse iska horimaadyo aada u culus ayaa dhex maray labada dhinac ciidanka militarigu waxay dhankooda wadaan xasuuqyo aan loo kala soocin oo ka dhan ah dadka maxaarada muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayey dad reyd ah oo ku dhintay duqeymaha diyaaradaha daroonka etoobiya dad ku dhow ilaa iyo boqol qof ayay maalmihii lasoo dhaafay duqeymo ku dileen ciidanka etoobiya sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah waad mahadsan tahay abuushayba xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay boob xooggan ku haysa shacabka magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xilli kooxda ridada soomaaliya ay sii kordhisay boobka hantida shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay dhowaan murtadiintu lacago baada ah ku soo rogeen shacabka iyagoo markii horeba si xog ah u qaadayay lacago xaddaaf ah arrintan lacagaha baadda ah ay maalmo ka hor kooxda ridada dul saarteen shacabka muqdisho ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda ah ee murtadiinta wuxuuna qiray dhibaatada ay ku hayaan reer muqdisho murse daahir amiin juuse oo ah xildhibaan ka tirsan kooxda riddada ayaa mar uu ka hadlayay boobka hantida dadweynaha qiray in riddadu ay hadda lacago baada ah ka qaadayaan qof kasta oo ku nool muqdisho iyo mid ka geeriyooday waxa uu sheegay inay xadgaa goosteen boobka iyo billaqada ay waddo kooxdiisa ee ka socda caasimadda isagoo ka dhawaajiyey inay ka nabadgeli waayeen xabaalaha haddana ay noqdeen kuwa irdaha u garaaca shacabka horgal ayaan dhihi karaa canshuurta la qaadayo oo tobanka dadka laga qaadayo waa wax horgal ah marka wixii oon la gaarin sharciga baarlamaanka oo ansixin inay xaafadihii ay ku wareegaan kuwa hoodhoodiya kaa dhintiya kuwa nool taas waxaa waaye waxyaabo laga fiican yahay waaye runtii waana wax aanan runtii sharciga meelna kaga oolin waay marka waxaan leeyahay war shacabka soomaaliyeed ha loo dhimriyo qofka dhintay markii la yihahdo toban doolar qofka noolna toban doolar la yihahdo xawaalihiina inaga nabadgeli waayeen oo aan faqnayn ognahay waxaa waaye nasiib darri inteeda la eg waaye waxaan leeyahay shacabka ha loo turo waa la barakaciyey qabuuriyaa la fagay kooxda ciidada soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ku sii kordhisay dhibaatooyinka nooc walba leh ay u geysanayso waxayna murtadiintu sii wadaan billaqada ay ugu jiraan hantida dadweynaha iyagoo dhinac walba maraya boobka hantida muslimiinta waad mahadsan tahay marwan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa diya u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya yaasir maxamed munaasabadani ayaa ahayd mid ay diya ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee daawuud iyo wacaysle oo ka wada tirsan beelweynta abgal ee degta wilaayaadka dalka soomaaliya wilaayada shabeellada dhexe ayaa labada beelood gogol ugu dhigtay deegaan hoostaga degmada balcad iyadoona wilaayadu ay ku guulaysatay inay heshiisiiso labada beelood ee dirartu dhex martay iskana dilay koob iyo toban ruux waxayna wilaayadu u kala qaaday diyada dadkii ay iska dileen beesha daawuud ayaa wareejisay diyada laba ruux oo ay ka dishay beesha wacaysle dhankeeda beesha wacaysle ayaa iyaduna wareejisay diyada sagaal ruux oo ay ka dishay beesha daawuud anoo ah nabadoonka daa'uud waxaan walaalahayn muceysle waxaan ku wareejina maanta siddeetan kun oo doolar oo u dhiganto laba nin anankana waxaan kala wareegnay saddex boqol iyo lixdan kun oo u dhiganto sagaal nin waxaa gogoshaas noo dhigay walaayada islaamka shabeellaha dhexe ilaaha mahadda iskaleh anigoo ah oo ku hadlaaya idaacadda kasii dayhaya inaan ka mid ahay odayaasha daa'uud ee nabadoonyada waxaan idaacadda kasii dayhayaa walaalahayna niman ah oo wacaasle la yidhaa iyo daa'uud inay kala dileen sagaal nin iyo laba nin toban iyo kow qofood laba nin asugu dila daa'uud sagaalna wacaasle dilay inuu daa'uud kala wareegay wacaasle saddex boqol iyo lixdan kunoo dollar oo loo dhigaayo sagaal qofood diyadur wacaaslanou ku wareejiyey sideetan kunoo dollar oo loo dhigaayo laba qofood waxaan idaacadda kasii dayhawaa intaas waxaana gogol wanaagsan oo farxad leh oo haddii ilaahay ku idmaan noo dhigay walaayada islaamiga anoo ka socda beesha wacaysle oo nabadoon foodala la yiraa waxaan la joogaa walaayada islaamiga ah dabadeed ilaadkiisa xoolo la isku lahay ayaan beriga cirib tirnay wacaysle hor wuxuu u bixiyey dibna wuxuu bixiyey annagana haddaan wacayslanahay waxaan qaadannay afartan kun oo horo iyo afartan dambe aan qaadannay xoolahaas saasaan ku kala wareegnoon ku heshiinay waa u mahad celinayna walaayada iyo walaalaha la jira iyo akhyaarta kulle waana ku heshiinay waana feermaynay waana ku guddoonay maamulada wilaayaadkii islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ayaa allah fadligii ku guulaystay inay heshiis kala dhex dhigaan beelaha walaalaha ah ee khilaafaadku soo kala dhex galo waad mahadsantahay yaasir wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas waa kan cabdiqani
maxamedwaa dowlad socotay muddo saddex bilood ah islamarkaana loo soo xiray qaar ka mid ah ciidanka xisbada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool taasoo muddadii ay socotay ay ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah munaasabadii lagu soo xirayay dowlada oo ka dhacday degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada nuqabo culimaa udiin iyo marti sharaf kale waaliga wilaayada bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo goobta ku sugnaa ayaa kelimad dardaaran ah ka jeediyey xafladda isagoona ciidanka xisbada ee dowlada loo soo afmeeray u dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku camalfalaan ayna sii siyaadsadaan aqoontooda
ragga maarta xisbada ee hadda dowladan soo dhammaatay saddexda bilood waxaan idin dardaarmaynaa alisdiyaadu fi اlcilmi wa tadwiir اdaat in aad siyaadsataan aad isdhistaan mujaahidiinta wilaayadii ay ugu horayso juhdi iyo wixii tabare ya waa laydin geliyey tan idinka aad sheegayseen waay laakiin hadda furihii aa lahaaya sooma furihii cilmigii aqoontii aa lahaayaa laakiin micnaheeda ma aha culumaan noqonnay waxbaan barannay waa soo qalin jibinay oo bilahi tawfiiq maaha sooma in maaragtay la siyaadsado nabiyulaahi moxamed sala allahu alay wasalama isagoo waxyii ku soo degaya layidhi waqul rabbi sidnii cilman wax kaleoo nabiyulaahi moxamed la amray miyaad ogtihiin oo ilaahay weydiiso inuu kuu ziyaadiyo la dhahay miyaa jirto ma jirto waa cilmiga bes ah waqul rabbi sidnii cilman marka mar kasta maanka aan ku hayno aan ku dadaalno inaan maaragtay wax kordhiisano cilmigii la bartay wuxuu rabaa camalfal iyo dhaqangelinuu rabaa cali bn abi daalib radiallahu canhu wuxuu dhihi jiray hatafa alcilmu bilcamali wa ila irtaxala cilmiga wuxuu u yeertay in lagu camalfalo hadduu waayana waa guuraba macnaa bes waayo cilmi waagaba kaa tagaaba camalfalkaas inaan ku darno sidoo kale ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyaad ka tarjumaya heerkooda waxbarasho awala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh نحمد الله ونثني عليه بآلائه العديدة ونشكره على نعمائه المديدة من إسلام وإيمان واطمئنان وجهاد وتعلم حكمة وبيان وأن جعلنا من هداة الناس وأتم لنا الدورة بأمان فله الحمد من سلخ من الليل النهار في الأكوان كما يقول ربنا سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لذلوم كفار gabagabadii munaasabadda waxaa abaalmarinoo qaali ah la guddoonsiiyey raggii kaalimo hore ku soo baxay kaalinta koowaad ayaa la siiyey lacag dhan boqol iyo konton doolar kaalinta labaad ayaa isna la abaalmariyey boqol doolar halka ah kaalintii saddexaad ee ugu dambeysayna la guddoonsiiyey lacag dhan toddobaatan doolar dowraadka ceenkan ah ayaa si isku mid ah ugu qabsoomay bilooyin qura wilaayaadka islaamiga kuwaas oo aqoontooda sare loogu qaadayey boqolaal ka mid ah ciidanka farida wanaagga iyo reebidda xumaha ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga waad mahadsan tahay cabdiqani ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas sida mar kale warbixintan oo ku faahfaahinaya marwaan maxamed deegaanka ceelmaygaaga ee hoostaga magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowlad diini ah oo maktabka dacwada ee wilaayada uu u qabtay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka dowladan oo qayb ka ah dowlaadka loogu magacdaray islaaxulmujtamac shacaarkeeduna ahaa ajiibu daaci allah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay ku dhowaad saddex boqol oo qof oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka cilmigaaga waxaana dowladani oo socotay muddo toban maalin ah ka faa'iidaystay rag iyo dumara qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka cilmigaaga ee ka faa'iidaystay dowladda ayaan la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen
maalmaha waa dowlad naga socoto deegaanka cilmiyaad waxaana loo akhriyay kitaabka tarbiyat alislaamiya alcaqiida alfiqhi alsiira aladkaar xijaab almar'ati almuslima faatixada salaada tasxiixeedana waa la iyadana waa la iska saxay maa hiya salaa salaadu waa maxay asalaatu salaadu cibaadatun waa cibaado daata aqwaalin qowl u saaxiiba iyo wa afcaalin ficil la samay muftataxatun lagu furfurto bitakbiiri takbiir wamuqhtatamatun lagu khatimo bitasliimi salaama naqsi wilaayada insha allah waxaan ka codsanaynaa inay noo sii wadaan tafsiirka qur-aanka iyo khayraadka iyo waxyaabaha ay noo qabteen inay noo sii wadaan aan ka codsanaynaa oo meesha aysan nooga tegin insha allah waana waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad mahadsan yihiin
ilaahay mahad iskale halkan waxaa noogu soo gebagabowday dowlad noo soo socotay toban maalmood dowladda waxa aan kusoo qaadanana waxaa ka mid a kitaab atarabiyat alislaamiya sida caqiidada fiqiga iyo siirada nebiga sala allahu caleyhi wasalam iyo sida adkaarta xijaab almar'ati almuslima xijaabka gabadha muslimadda ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah walaayada waxaan ka codsanaynaa dowladda noocaan inay noo soo celcelido maanta maha waxaa noogu soo gabangabowday dowro islaamiya oo magaceeda la yiraahdo islaaxul mujtamac waxay noo socotay muddo toban maalmood ah waxyaabihii aan nagala ka sax waxaa ka mid ahay salaada sida towxiidkaoo kale cashiradii aan kusoo qaadano waxaa ka mid ahay tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah casharada kale aan kusoo qaadano kitaabka tarbiyatul islaamiya oo ka kooban su-aal iyo jawaab waxaa ka mid ahay waxyaabihii aan kusoo qaadano caqiido fiqi siirada nebiga sala allahu calay wasalam adkaar xijaabka gabadha muslimadda ay xiranayso cashiradii aan kasoo qaadan haddaan wax ka tilmaamno waxaa ka mid ahay maa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheedu waa maxay macnaaha macnaheedu laa macbuudu bixaqin mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla maahane kam waa imisa shuruudu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruudeedu waa imisa wamaahiya maxayse kala yihiin shuruuduhaa shuruudeedu thamaaniyatun sideed waaye wahiya waxay kala yihiin alcilmu waa inaad cilmi ulaada alyaqiinu waa inaad yaqiinsanta alinqiyaadu waa inaad u hogaansantaha kelimadaas alqabuulu waa inaad aqbashaa alsidqu waa inaad ka run sheegta al-ikhlaasu waa inaad alla u barax tirtaa almaxabatu waa inaad jecesha alkufru bidaaquut daaquudkana waa inaad ku kufridaa maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargeliyey dowlaadka uu qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadana horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu